toddobaadkan soomaaliya waxaa si weyn loo hadal hayaa arrimaha siyaasiga ah gaar ahaan kuwa la xidhiira doorashooyinka iyo sida ay noqon doonaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo soohdimaha ayaa war soo saaray ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee dalka iyo sida loo waajihi doono dhinaca kale xisbiyada mucaaradka ee sida kumeelgaarka u diiwaan gashan ayaa qudhooda war soo saaray dhinacyada arrimaha doorashooyinka ka hadlay waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dowladdii kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo hogaamiye xisbiga himilo qaran madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xisbiga u b d oo ka mid ah axsaabta siyaasadda dhammaantood waa ay ku galagedisnaayeen arrimaha doorashooyinka dowladda federaalka ee soomaaliya waxay weli ku adkaysanaysaa in dalka laga qabanayo doorashooyin qof iyo cod ah laakiin mucaaradka ayaa ku doodaya in hanaanka wax loo maraya aysan ahayn mid saxa islamarkaana aysan aqbali karin tillaabooyinka noocaasi ah haddaba arrimaha doorashooyinka maxaa hadda keenay khilaafka la xidhiira inuu soo shaacbaxo maxayse tahay sanadka ugu dambeeya ee mudaxileedka madaxweyne kasta ee soomaaliyeed in doodaha noocaana ay bannaanka yimaadaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaan ku eegayaa waxaana idinla socodsiinaya barnaamijkan anigoo cabdilcasiis barrowa waxaa igala qaybgalaya wasiirkii hore ee batroolka dowladda soomaaliya maxamed mukhtaar xildhibaan ka tirsan baarlamanka galmudug horeyna u soo noqday wasiirkii qorshaynta ee maamulkaasi cabdixakiin cali guure iyo cabdiraxmaan xuseen caddow oo ah guddoomiyaha xisbiga sida kumeelgaarka u diiwaan gashan ee daldhis dhammaantiin kusoo dhawaada waxaan ku bilaabayaa cabdiraxmaan caddow cabdiraxmaan markii aad fiiriso hanaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ay u qorsheynayso dalka in looga qabto doorasho qof iyo cod ah maadaama aad ka tirsantihiin xisbiyada siyaasadda ee sida kumeel gaarka u diiwaan gashan sidee arrintaas u aragtaan maxayse idinla muuqataa bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalatu salam ala rasulilah aada umahadsan tahay barow iyo akhyaarta sharafta leh wasiirka iyo xildhibaan ka salaamaya xaqiiqdii xisbiga daldhis horena waa ugu diyaarsan haddana waa ugu diyaarsan yahay inuu doorasho uu galo laakiin sida hadda dalku wax u socdaan iyo wakhtiga dhiman iyo dowladda yani doorasho marka la gelaa shuruuday u baahan tahay shuruudahaas waxaa kamid a amni waxaa kamid a tirakoob waxaa kamid a yani dadka saameyleyda siyaasadda inay heshiis ku yihiin arrimahaas o dhan marka la fiiriyo dowladda intay gacanta dalka ku hayso maanta doorasho ka qabi karta ka qaban kartaahu waxaan is leeyahay boqolkiiba soddon ma dhama stadia jira oo stakeholders ah waxaa jira asxaab siyaasadeed oo maaragtay stakeholders ka mid ah dhammaan dowladdu gacan kuma hayso dastuur afar coto ay badashay oo runtii raalli laga ahayn guddi maaragtay doorashay magacowday oo runtii maaragtay transparenty aanan lahayn oo dadka laga talagelin oo maaragtay dowladdu seerta usoo magacowday marka arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo waxaan is leenahay qaabkay wax ku socdaan waxa weeye kelmadii ahayd maaragtay kelmatulxaq iyo yuriduha baadil saasay u muuqataa macnaha dadka in la yihahdo doorashaan qabanayna wax cid kasta sugaysay haddana ficilkii ay dowladdu hayso inaysan ismaajgaraynaynin ama isan isfasiri karin runtii waxay noola muuqataa dib u dhacaan weyn oo dalkan ku habboonayn
cabdiraxmaan aada u mahadsan tahay waxaan siinayaa cabdixakiin cali guure waad arkaysaa dooda horena xisbiyada mucaaradka qaarkood ee usoo bandhigeen sida kumeel gaarka u diiwaan gashan hadda dooda cadowna waad arkaysaa oo xisbiyada sida kumeel gaarka u diiwaan gashan mid kamid a hogaamiya markii aad fiiriso qaabka ay hadda wax u socdaan ma kula tahay in la joogo waktigii soomaaliya aadi lahayd doorasho qof iyo coda
bari waa mahadsan tahay waana mahadsan yahay maaragtay saaxiibkii waxa weeye horta doorashada qof iyo codka ah waa mid u taalla dowladda maanta joogta shaqadeedana ka mid inay qabato waqti ma loo helayaa iyo waqti looma helaayo arrintaas waa arrin guddiga gacantiisa ku jirta waqti ay qaadatayna ay u badan tahay in hadduu ilah yihahdo dowladda ugu diyaar garowdo shaqadan in la yidhaahdo mar kastaba doorasho waddanka laga qabto doorasho qof codha la qabanayaa haddii laysku raacay mar horena baarlamaanka qodobadeedii la mariyey wixii ka dambeeyay sidii doorashaas u dhici lahayd iyo habraacyadeedii iyo waqtiga ay dhacayso iyo intay time qaadanayso waa wax guddiga gacantiisa ku jira dowladda dhexaana markii horeyba arrintaas la jaangoysay maamul goboleeda inta ugu badneedna qeybtooday ka qaateen guddigu suu u dhisan yahay iyo macnaha maaragtay waxa guddiga lagu dhisayna de waxa guddiga lagu dhisay waa horaa laga heshiiyey baarlamaanka la mariyey in dowladda dhexe soo magacawdaana ballantu ahayd wixii kaloo farsamaahaoo maamul goboleedka kale ay lahaayeenna ciddii kala qaadatan oo ka qayb qaadatay maamuladii kale iyagu si kaloo dan shaksiya ama danahooda oo hoose u diidayna iyaguna weli waa wax u furan inay mar kale guddigaas maarata duu ilah yihahdo shaqadiisa iyaguna maaratay xilliga dolan contribution ku darsadaan dowladduna waxay diyaar u tahay maanta shaqadaas iyadaa inay suurto gasho cidda shaqadaas u taallo oo laga sugayana waa dowladda nin mucaaradoo banaanka joogo doorashadii sidii loo qaban laha isagoo ka shaqeynana ma jiro dowladdaarrinta doorashadu waa arrin gacanta dowladda ku jirta in iyada loo loo daayo oo loo daba fadhiyo oo qoysay ku suurtagelayso lagala shaqeeyo ayayna muhiimad u tahay waayahay dooda labada dhinac maxaa mukhtaar waad aragtay siyaasi dalkan xilaal ka soo qabtay wax badanna goobjoog u ahaa ayaa tahay xaaladda soomaaliya meesha u socotana ka warhaya ururada bulshada rayidkaana muddo dheer qayb ka ahaa markii aad fiiriso doodan labada dhinac maxaad ku tilmaami kartaa runtii markii ugu horreysay oo isku day la sameeyo ma aha laba kun iyo waxaan xasuustaa laba kun iyo sagaaliyo tobankii markii la yidhi ha laisdiiwaan geliyo oo waxaa waddan kale ugu dhaqaaqa doorasho qof iyo coda qulooyinka ugu horreeya hore iska diiwaangeliya waxaa xisbiyada mucaaradka ahaa ama oo markaa aada u raadinaya waxaa cagajiidayay ee aan markaa diiwaan gelin ama macnaha la dhahayo macnaha waa gaabinaysaa waxay ahayd dowladda so marka su-aasha marka waxay tahay maxay tahay sababta laba kun iyo sagaaliyo tobankii xisbiyadii ay u rajaynayeen ama ay u diyaar ahaayeen oo ay xarumo furteen oo iska diiwaan geliyeen guddigii madaxa bannaana oo ay u bilaabeen inay dhallinyaradii wacyigeliyaan oo hadda intooda badan ay uga cagajiidayaan soo marka horta taas waa waxa u baahan taa ayaan ka dhex helinaya su-aasha ay weysay jawaabteeda oo ah markaa waxaa xoo ilaa iyo xad waxaa kalsooni lagu qabay guddiga sharcigii ay dowladda markaa keentay oo baarlamaanka loo soo gudbiyey baarlamaankii guddi ayuu u saaray oo muddo ka shaqaynayey baarlamaankiioo isku waafaqsanoo muddo kasoo shaqeeyey ayaa la keenay baarlamaanka kii ayaa lagu ansixiyey marka ilaa iyo xad marka dadka macnaha waxaa u muuqatay in guddiga doorashada uu yahay guddi doorasho loo qaateena sidoo kalena sharcigii doorashada uu yahay sharci macnaha tala badan la geliyey balse laakiin hadda sida muuqato golaha wasiirada ama prime ministerka wuxuu usoo gudbiyey ha noqoto dhismaha guddiga madaxa banaana ee doorashooyinka ama ha noqoto sharciga doorashooyinka bishii february min november laba kun labaatan afartan gaar ahaan bishii lixdeedii ayuu usoo gudbiyey saddex iyo labaatankii iyo iyo afar labaatankiina waxaa kusoo baxday dekaratada madaxweynaha macnaha guddigaas marka waxaa la dhihi karaa iyo sharcigaba macnaha baarlamaanka iyo kashaqeyntiisa macnaha laba asbuucay ahaayeen iyo wax ku dhow marka waa dareemaysaa inaanu dee tashi badan garin inaanu macnaha aanan helin kalsoonidii dadkii loo baahnaa ugowow doorashada ma aha doorasho ee dowladda wadata kelima doorashada waa inay wadataan dadka soomaaliyeed oo dhan ama ha noqdaa mucaarad ama ha noqdaa muxaafid sababto a macnaha waxaa la raadinaya waxay tahay isku haynta dalka iyo siduu uu waddanka u wadaagi lahaa mustaqbalka iyo ciddu aadi lahayd laakiin haddii ay noqoto arrinta ah qofkii guulaystaa wada qaadanayo dee waa waxa dadka kalena waxay kalifayeen inay ka shaqeeyaan inay wixii fashiliyaan soo marka meeshaas aan isleeyahay ayay ku jirtaa marka marka maanta ma la joogaa si dad badan ay dooda nuxurkeeda u fahmaan in jamhuuriyadda saddexaad laga gudbo maadaama dhibaatooyinkii doorashooyinka dadbana ay lahaayeen iyo musuq maasuqii iyo cabashadii ka timid la ogyahay in doorasho qof iyo coda la aado maanta ma la joogaa waktigii laga hadli lahaa okay doorashada ayada waxay xalisaa ciddii waddanka hogaamin lahayd laakiin annaga dhibaatadan haysto waxay tahay waxyaabihii aasaaska u ahaa waddanka tusaale ahaan kaba soo qaad canshuurta dalka ma midaysan tahay oo canshuurtii waddanka laga soo wada qaado ma midaysan tahay amnigii ma midaysan yahay ma midaysan yahay waxaan loo yaqaana garsoorka marka waa ku kala duwannahay macnaa puntland sibay u dhaqantaa hadda waa aragtay jubbaland sibay u dhaqantaa qoro walba sibay u dhaqantaa soo marka haddii aanaan marka laakiin waxoogaa yar waxaa naga dhexeeyey waxyaabo oo oo aan dhihi karno macnaha matalaad kora ah oo inaan hal madaxweyne doorano oo teeradaas la isugu tago taasun baa naga dhexaysay laakiin dhab ahaan markaad fiirisa maamulka waddanka iyo wadalahaanshihii nagama dhexayn hadda marka haddii marka la yidhaahdo doorashaha la qabto oo intii macnaha matalaada ahayd hataa la sii waayo la yidhahdo oo aanay doorashooyinka ka dhicin dalkao dhan ayna ka dhicin soo marka su-aasha imaanaysa macnaha waxay tahay oo dee awal canshuurtaan ku kala tagnay waxaan ku kala tagnay amnigaan ku kala tagnay waxaan ku kala tagnay garsoorkaan ku kala tagnay intii yareedo matalaada ee dowladda haddaan ku kala tagno marka macnaha maxaa noqonaynaa degmooyin iyo gobollo yar yar oo ayaa noqonaynaa soo marka taas waa waxa aniga werwer ka qabo intii yareedo isku haysa dunta ahayd inay sii kala tagto
gure dooda uu keenay wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya maxamed mukhtaar miyaanay suuragal ahayn soomaalidu wax badan ay ku kala maqnayd arrintan hadda taagan haddii soomaalida ay sii kala dirayso soo mushkilad abuuri mayso ma ahayn xal kaloo arrintaan ahayn labaadi gool
horta waxaa weeye dalkani markii horeba horta culaysyo badanoo waxaa haystay oo maaragtay oo iska isdhirka hor saasaaran markaa meel ka fiirin waxay ahayd wixii four point five kala dhihi jiro qabiilka ahaa marka kale waxay ahayd haddana wax iska eh, maaragtay maamul goboleedyaha iska bee- beelihii sidoodii ah oo iska oo iska qabiilkii ah maanta meeshan wadanku maanta joogo jidka keliyahoo looga bixi karo loo dhaqaaqi karo maanta waa in doorasho qof ficda la aado four point five kii wadanku ahaa hadda example markaan kasoo qaadno puntland iyo jubbaland oo kale laba ninoo hal beeraha meeshaas fadhida ninba tuulayna wuxuu ku afduubtay xoogaa dadoo meel isugu geystay waxa uu ku maqan yahay oo masaalixda ummadda uu matalaya maaha dana shaksiyaho isagoo uu leeyahay horaalka inuu la fadhiyo ummadda soomaliya oo meerska uu kalugoo kalugooyo canshuurtan iyo amnigan iyo dastuurka uu saaxiib ka hadlay wasiirkuna waxay midoobayaan ummaddu markay wax iyaga dhan ay isku darsadeen oo dadka gacmahooda ka yimid iyo codkooda ku yimid ee isu yimaad laysu keeno markaasay suurtageli kartaa in la raadiyo laysu keeno maanta dowladda dhexe ayaa dalka guud ahaan mas-uulka ah doorashadiisa iyo jaangoyntiisana iyadaa la rabaa in looga dambeeyo maamul goboleedyahana waxa weeye iyagana habraacyada kale wax ku leeyihiin wixii dowladdu u hambaysan inay leeyihiin ay tahay marka inay doorkooda ka qaataan kuwan maanta jooga ee dowladda gacanteeda ku jira ee saddexda maamul goboleeda iyo gobolka bannaanda iyo dowladda dhexe aniga waxaan sahay shantaasoo laysu geeyey yani nimanka maqano maanta ee, ku maqan un hadday hadda aan dhihi karo wax hadda soomaaliya dhan danteeda kuma maqan aan dhihi karo in laga soco karaan qaba anugu doorashada intii dowladda gacanteeda ku jirtaa laga qabanayaa inta kalena waa la gaari doonaa waqtigeeda hadduu ilaahay laakiin taasoo ma muujinaysa dadka inay kala tegayaan labo eh, waxaa meesha imanaya cidda codka dadka isku darsanayaan maamulaysa haddiiba shaki la gelinayo soo maaha dood maangal ah oo meesha taalla oo ah in si saxa looga jawaabo eeg eeg wax isku- eeg kala tegayaan maaha waxa maanta isla jooga kala tegaya maxay hadda ma jubbaland aad aad dowladda federaalka la joogta maanta mase puntland maanta dowladda federaalka la joogta eeg ra'yi culaamka in la qalda lama rabo dadku waa kala tegayaan maaha dadku hadda islama joogaan hadda rabaan in laysu keenay rabaan si laysugu keeno dadka marka gogol waa in la helaa oo inta tabashada qabtaa meel lagu xaliyo oo gogola waa in la helaa gogoshan waxay ku imaan kartaa maanta in inta dalkan doorasho qofcda laga qabto madaxweyne cod shacab ku yimid intaas kalena gogoshoodii fidiya dalkana inta kaarta isu keena in la helay ku imaan kartaa waa tahay eh, cadda waa maqlaysaa doodan marka xisbiyadii eh, siyaasaddaad tihiin oo sida kumeel gaarka u diiwaan gashan haddiiba eh, wax markii hore wada jira aysan jirin sida uu guuro hadalka u dhigay waxyaabaha idinku aada rabtaan iyo doorashada aad rabtaan in la qabto maxay tahay
barna waa mahadsan tahay horta guure waa iskaga qaldan tahay Een, ah, wuxuu yidhi doorashadu waxay u taallaa een, ah, dowladday u taallaa u dhahay Doorasho- doorasho dowladdu uma taalle saamileeda siyaasadda ay dowladdu qayb ka tahay u taalla waa in laga heshiiyo eh, doorashadu say u dhacayso qaabka dhacayso cidda qabanaysa meesha laga qabanayo iyo qaabka loo qabanayo waa in laga heshiiyo wey haddaan laga heshiinin dee eh, sida gur hadda uu leeyahay yani wax u wada jooga malaya waa la kala tegay dee dee dhaqanka dowladda wey Een, eh, yacni jubbaland sababtii ku tagtay maxay ahayd Een, eh, puntland sababtii ku tagtay maxay ahayd iyo ahayd inay isku haayaan haddii la yidhahdo puntland tuule matasha eh, jubbaland tuule matasha de xasanna waxay noqonaysaa xasan sheekh nuuxu matalaan in la yidhahdo xaafad eh, muqdisho ka mid ah Eh, taasna de dowladnimada iyo iyo- iyo dalkan eh, dhibaatadii loo soo maray iyo meesha laga raba sidaas maaha midda kaleeto eh, saaxiibkay uu ku celinaya doorasho qof iyo coda eh, oo hadda eh, xukuumaddu ay sheegayso xataa doorasho qof iyo coda maaha Een, eh, waxaa weeye four point five-kii oo oo la macneeyey yani haddii qansax reer qansax hadday xildhibaan lahaayeen labana ma heli karaan halna ma he- eh, yani halkana ma way karaan Een, waxa weeye marka eh, haddii reer qasaca keliya ay wax dooro jireen reer quraca la degan inay doorashadii ay- ay wax ku yeeshaan waa waa qaabkaas wey marka waa waa doorashadii dadbaneed oo oo oo maaragtay moderize laga dhiga wey marka taas waxay kutusinaysaa eh, yacni marin habaabinta xataa bulshada la marin habaabinayo oon xaqiiqda loo sheegayna ka mid tahay idinku maxaa rabtaan marka idinka maxaad u Anaga baran waxaan doonaynaa waxay tahay een, eh, sida hadda wasiirku uu sheegay wuxuu yidhi laba kun toban iyo sagaalkii xisbiyaalku eh, heegan ay u ahaayeen inay doorashada galaan maxaa maanta eh, xisbiyaalku uga doodayaan in eh, dowladdan doorashada aysan- aysan daacad ka ahayn kow waxay sameeyeen waxay laaleen guddigii markaas jiray oo qaab kalsooniga ku yimid horta waa laaleen meesha ka tuureen waa kow labo xisbiyaalkii la diiwaan geliyey oo dhaqaalaha tirada badan ku baxay oo muddada soo shaqaynayay oo tababaro badan qaatay oo wala beel caalam iyo gudaha iyo maaragtay dhaqaalo badan lagu bixiyana waa la laala waxaa la yidhi hadda koobaa laga soo bilaabaya markii doodii la galay waxaa la yidhi ii sheegayto fiiga ama lacagta registrationka unbaa meesha laga saaraya laakiin wax kasta zira yani waxaa la rabaa in dadka la niyad jabiyo waxaa la yidhi saddex xisbi waxaa lagu soo koobo waddankan yani dowladdii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii burburtay doorasho halawday u burburtay military u yimaadeen midda hadda socota oo ana haddii aan laga heshiinin oon maaragtay laga heshiinin ayadana waxay noqonaysaa ilaa hadduu ku roon yahay mid dhibaato tiro badan keenta marka annaga waxaan doonaynaa waxay tahay in laysku yimaado gogol in la dhigo yani madaxweynuhu aaday ugu fududahay hadda inuu aado meesha la yiraahdo arsaba inuu aado inuu nairobi aado inuu istanbul aado yani aaday ugu sahlan tahay laakiin uma sahlaana inuu beledweyne tago inuu garawa tago inuu maaragtay meesha la yiraahdo hargeysa tago waxaa diidaya waxay tahay waqtiba ma gelin madaxweynuhu wakti ma gelin madaxweynuhu waxu dhibsaday aan wada hadalno madaxweynuhu waxu dhibsaday arintan maaragtay winner stakes all oo hadda wasiirka uu sheegay midaas maaragtay layska wareysto laysku yimaado yani muhiimadda waxay tahay haddii aan laga heshinin dalkan doorashada dhacaysa qaabka u dhacayso iyo goortay dhacayso iyo qaabka loo qabanayo waxa weeye waxaan isleehay markii horeto waxaa laga doodi jiray teendhada laakiin hadda waxaa ka baqaya xataa teendhadii suuragal in dhaqoyso waayahay sanad walba mudaxileedka madaxweynaha ugu dambeeya dooda doorashada ayaa aada miiska loo soo saaraa waana waxa ugu badan jihada warbaahintu ay ka sheekayso iyo bulshada soomaaliyeedba dhegooda kusoo bata maxaa keena in sanadka ugu dambeeya doorashada laisugu yimaado oo dooda noocan ay soo noqnoqoto runtii walaalo run waa ka qota dheer tahay doorashada inay imaado keliya xilliga wakhtiga uu dhammaanayo xukuumaddaas ay joogto runta arrinta ah dhabta horta laysku hayo waxaa waxaa loo yaqaan awood qaybsiga maadaama waddankan soomaaliya uu ka guuray dowlad dhexe ama waxaan loo yaqaano centralized systemka oo u guuray federaalka ilaa ay hadda waxaan ku guulaysan la'nahay in aan kala astayno awoodaha sida loo kala leeyahay ha noqoto midda dowladda dhexe ha noqoto midda dowlad goboleeda ha noqoto midda dowladaha hoose runtii dastuurka kumeelgaarka afar qodobood ayuu sheegay balse laakiin inta kale waa waxaan keenayna december laba kun iyo labaiy labaatankii markii dowlad goboleedyada qaarkood ay ku heshiyeen in ay puntland diido runtii ilaa iyo haddana xal lagama gaarin marka horta su-aasha oo runtaa laisku hayo sababtoo ah waxaa arkaysaa caafimaadka ayadoo laisku hayo macnaha wasaaradda caafimaadka iyo wasaaraddii caafimaadka dowlad goboleed is hayaan waxaa arkaysaa kuwa waxbarashada ayagoo gooni isu hayo waxaa arkaysaa kuwa garsoorka ayagoo is hayo so marka dhammaan waxyaabaha dowliga ah oo laisku wada hayo soomaaliya dood ayaa ka taagan ma waxaa dhexhaynaya ama maamulaya dowladda dhexe ma waa maamulaya dowlad goboleedyada ma la wada wadaagaya dowladaha hoose ma yeelanaysa horta marka dooda laakiinse middan waxay soo saramartaa maadaama xilliga markuu dhammaanay ay soo saramartaa laakiin waxa laisku haya baarlamentar waxay tahay hadda haddaad fiiriso awoodaha maanaha wuxuu leeyahay guddiga doorashooyinka ayaa maamulaya doorashooyinka dhammaan ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto dowlad goboleed ama ha noqoto dowladaha hoose taa way waxyaabaha ay dowlad goboleedyada qaarkood ay diidan yihiin marka
kalsooni xumadaas marka maamul goboleedyada qaarkood ay muujinayaan iyo dadkan mucaaradka ah ee dowladdan kasoo horjeeda oo kuraasta u loolami raba maxaa kalsooni xumada keenaya halkee wax kabed laga fahmi kara dooda ah macnaha nooca federaalka ah yaa iskale awoodda iyo halkay ku habboon tahay ayaan weli aanan aanan salka loo dhigin so marka isku hayntaas ayaa macnaha waxaad arkaysaa hadda dood waxaa laga yaabaa inay doorashada taagan tahay laakiin shal waxay taagneed waxbarashada waa ogeed macnaha wasiirka waxbarashada laga dabaqaylna maalin kale waxaa arkaysaa iyadoo le wasiirka maaliyadda kalsoonidaan ka wada noqono oo waraaqa lasoo wada saarayo wasiirada dowlad goboleed soo saaraya maalin kale waxaa arkaysaa kuwa caafimaadka ayagoo qaylinaya so marka awood qaybsigii ayaa ilaa iyo hadda aana noo fadhin marka hadda laakiin tan un laysku hayo waa arrinta doorashooyinka marka haddee awooddiina macnahood waa in lagu heshiiyo la yidhahdo okay inta lays wada fadhiisto fiiri halkan macnaha waxay ahayd golaha wadatasha qaranka in ay asteeyaan awoodaha sida loo kala leeyahay taana marka si u asteeyaan macnaha fahamka dawliga ayaa annaga macnaha weli aan macnaha aan aan helin sidii aan u xalisan lahayn war ka guurinay centralized system oo u guurinay federal system aan u guurinay awoodaha see kala yeelana okay mas-uuliyadda halkee ku habboon okay dhaqaalihii ku habboona halkee ka keeni karnaa kartidii awooddii ma u leenahay adaan adeegyadaan hoos u dejino haydihii macnaha ma ku filayay soo marka waa doodo aada u dheer waana do macnaha nasiib darradii jirto marka waxay tahay maxkamaddii dastuurgeeda waxaan kala saari lahaydna ayadana ma haysano ee siyaasiyiintiina inta soo soo horfadhiistaan macnaha fahamka oo ama ha ku yaraado ama ayagoo isdhaha markaas awoodda adiga gacanta aad ku leedahay ha noqoto marka waa doodo aada u dhaadheer wadamada ee maraan switzerland oo kale waxaa almost ku qaatay lix boqoloo sano ilaa toban boqoloo sano inay macnaha maanta meesha ay joogaan ay la yimaadaan inay isla wada fahmaan qaabka awoodaha loo yeelanayo loona qaybsanayo loona kala fulinayo waayahay sida hadda aada u jeedid wasiir maxamed mukhtaar wuxuu yidhi mushkilada doodan doorashada kuma koobne hanaanka dhismaha dowladnimada soomaaliya weliba tan federaalka iyo kalaasteynta awoodaha muhiima in la ogaado cadow doodiisana waxaa ka muuqanaysa in mucaaradka kalsooni doorasho aysan ku gelin aysan muuqan sidee dowladda federaalka ay soomaaliya guura u abuuri kartaa kalsooni lagu aamini karo guddiga hadda dhisan islamarkaana dhinacyada doorashada saluuga hadda ka qaba siday wax u socdaan ay miisaska doorashadii fagaaraha ku imaan karaan see loo abuuri karaa kalsoonidaas
barre waa macsan tahay horta waxa weya horta mas-uuliyadda dowladnimada dadaa iska leh lama wadaay cidda mas-uuliyaddu saaran tahay la tahay sida saxda inay ka shaqeyso arrimahaas haddii aada fasirto mas-uuliyadda dowladnimada dadaa iskale waxaad ula joogtaa inta xukunka joogtaa iskale oon keliya waxaan ula jeedaa cidda mandaideka u haysata oo maanta dowladda afkeeda ku hadlaysa ayaa arrintaas iyo mas-uuliyaddaas u taalla ummadda soomaaliyeedna maalin bay dooratay nin madaxweynaha soomaaliya la yidhaahdo oo filadaas galay mandayda uu leeyahay waqti u haystaa shaqadan socota iyo hawshan dadka soomaaliyeed ay maanta sugayaan ee ama doorashaah ama wixii kaleeto ee dowladnimo ahna cidda mas-uuliyaddu saarantay waa dowladdaas wey qofka mucaaradka isaga dalka mas-uul kama aha dowladnimadiisa iyo doorashadiisa waa qof mucaaradoo bannaanka taagan dowladnimadu marka laakiin miyaanu talada wax ku yeelan karin oo masiirka dalkani hogaankiisa wax ka qayb qayb qayb ka yeelan karin talada wuxuu wax ka yeelan karaa markii meeshii uu tala ku darsan lahaa lasoo gaarsiiyo waxa weeye dalka baarlamaanaa jira madaxweynea jira xukuumadaa dhisan shaqada maanta la raba in la qabto cidda raba inay fuliso ama ay qabato waa ciddaas wey markii lasoo diyaariyo oo broseskii lasoo geliyo doorashadii oo maaratay sharciya lasoo dhamaystiro oo baarlamanka sharciya doorashada dhamaystiran hadda inta ka dhiman dastuurka cutubada ka dhiman lagu soo daro markaasay furan tahay axsaabta mucaaradka iyo wixii kaleeto wixii ay suurtagal tahay in markaas laga naqaasho ama miiska laysugu yimaado inta ka horeysa dowladdaasaan rabnaa annaga inay jaangoyso wixii shaqaa iyo wixii howla maantana dalka doorasho keliya arrinteedu ma taale howlo badan oo kalaa jira dowladdu doorashadu waxaa weeye faktarada maanta dowladdu waxaa horyaalla oo dowladdu inay ka shaqeysa ay rabtay kamid yihiin in marka dadka dhan maaratay focuska la wada saaro doorasho doorashada waxbaa ka horeeya waxyaabaha ka horeeyaa la rabaa marka hadduu ilah yihahdo in maaratay dowladda fursad loo sii horta inay ka shaqeyso example hadda maalgat waxaan arkaynay aan maaratay aan ogaa dowladdu hadda maanta dagaalna waa ku jirtaa oo hadda in inta yaree ku hartay goboladaas bariga xiga ee mudug iyo galgaduud laga soo dhameeyo shabaab kadibna haddii ilaahay idmo dastuurka la dhammaystiro kadib baarlamaanku markii ay codkaas bixiyaan kadibna dowladdu ay time hesho oo marat shaqadaas ku qabato oo baarlamaanka uu dowladda waqti siiyo oo xukuumaddu ay soo qorto wixii ay ugu talagashay in maaratay habraacaas looga gudbo markaas kadib ay noqonaysaa doodaha mucaarad iyo xisbi iyo waxaan maaratay dadka maratay markaas ugu imaan kara markaas noqon karta doorashada markaas jahal loo bixi karaa inta ka horeysa banaan dowladda ka sugnaa maratay wixii shaqa aad baan ku fahmay cabdiraxmaan tusaale xisbiyadiinan sida kumeel gaarka u diiwaan gasha inaad aragtida dowladda diidaan iyo qaabkay wax u maamulayso iyo guddiga doorashooyinka dhisan iyo wax ka bedelka dastuurka hadda idiin muuqanayood doodihiina salka uga dhigaysaan marka laga yimaado maxaa bediiloo haysaan oo ad rabtaan waddankan doorashadiisa in lagu jeeyo
baro aad umahadsan tahay runtii annaga doodayna way caddahay doodayna waxay ku caddahay dowladdan mandatekeeda madaxweynaha mandatekiisa annaga kuma haysano lakin waxaa laga hadlaa waxa waaye yani waa dalkan siduu horumar u gaari lahaa doorasho saxose uga dhici lahayd oo nabadgelyo ah shabaab dalkaas uga bixi lahaa yani instituushonada dowladdu maaragtay inay shaqeeyaan tusaalahaan oo kaleeta dastuur hadda xisbiyadu aysan qayb ka ahayn oo shacabku aysan qayb ka ahayn oo laleeyahay laba qofood oo xafiis joogta ayaa mandate u haysata waxay rabaan inay ka sameynayaan adduunka meel ka jirta ma jirto midda kaleeto yacni hadda haddii doorasho ay dhacdo oon anigii xasan sheekh aan isqabsanno ama anigii maxamed mukhtaar aan isqabsanno yaana kala saaraya yani maxkamad dastuur dalkan ka dhisanta yaa fasiraya waxa waxaweye waxaan annaga noo muuqda yani dalkan wuxuu ku socdaa waddo saxa maahan waxaan annaga haynaa waxay tahay waddada wadahadalka iyo wadaxajoodka in lagu soo laabto cid laga maarmaah ma jirto options ama kala doorasho aada wadaan oo aad dhihi kartaan jidkan maanta ma banaano laakiin jidkaana ka fudud oo aad soo jeedinaysaan haddii aad mucaarad ka tihiin ma jirtaan na waxaan soo jeedinaynaa gobol nabadeed in la qabto yani saamileynta siyaasadda in loo yeero dowlad goboleedyada intooda badan marka hal xaba laga raba mandate ma haystaan badlan basa haysata inta kaleetoo dhan waxay hadda dowladda heshiis kula yihiin in wakti aysan aysan aysan aysan lahayn inay inay dowladda federaalka aysan ay ugu dartay yani dowlad goboleed institution leh oo xildhibaano leh oo wasiiro leh ayaa madaxweyne wuxuu yidhi anaa kugu daray sharci maaha madaxweynuhu yani waxaa la rabaa waa ilaaliyihii dastuurka inuu ilaaliyo asaa laga rabaa marka waxaa weeye doorashadu saan hore u sheegaba ku dhishanay leedahay in la qabto haddii la doonaayo dowladdu waa inay kusoo laabataa wadada saxda ahoo doorasho lagu qaban karo shabaab dalkan maaragtay meelihii dagaalku ka bilowda oo hiiraan hadda haddana dib looga bilaabaya waxaa la yidhi sheegay wareegii koobaad oo berigii xasan sheekh uu yimid la bilaabay weli waa socdaa wax kala socdaa ma jiraan aniga waxaan isleeyahay marka doorasho inay qabta la qabto haddii loo baahan yahay oo annagu aan u baahan nahay dee dowladda waa kala shaqaynayna laakiin dowladdu waa inay signal bixiso waxaan ayada keligeed ay dusha ku sidato inay dadka kala dhexeeyaan marka talada waxaad rabtaa inaad wax ku yeelataan oo dhahdaa sidaana wax la yeelaya dowladda aad faraqa la qabsataan soo ma maya faraqa la qabsamayna laakiin dowladda talooyin aan siinaynaa talooyinkiina siinana xaq aan u leenahay inay nala wadaagtana xaq ay u leedahay marka yacni madaxweynuhu iyo xukuumaddiisa inay isku koobaan aragtida doorasho dalkan inay ka dhacdo iyo amnigeeda iyo wax kasta waxna xaq bay uleeyihin waxna xaq uma lahan marka waxay xaq uleeyihin kuma haysano laakiin waxaan xaq uleynaa waxaan doonaynaa inaan inaan inaan qaybteena aan ka qaadano marti ka noqon waayahay maxamed mukhtaar dhinacaadaan mar kale imaanaya dood baa jirta mar kasta oo xaalad noocan ay timaado dhagaha bulshada soomaaliyeed aada ugu badanta oo la yidhaahdo talada waa inay qayb ku yeeshaan saamileyda siyaasadda qaar badan oo aqoonyahanka soomaalida ka mid a waxay dood ka keeneen cid saamiley la yidhaahdo oo bulshada oo aysan u dhantahay aysan jirin oo dadka ka mudanoo saami leh bal haddii aynu fasirno eragan saamileyda ay soomaalidu soo celceliyaan maxaan ku macnayn karnaa macnaha markii carta dowladda soomaaliyeed jamhuuriyadda saddexaad afar saddexaad dib loogu soo reeyagleele waxyaabaha ugu muhiimsanaa dee aasaaska u dhigto waxaa ka mid ah haykalkii dowladnimada oo ahayd in la sameeyo golo wasiiro kadib baarlamaan la sameeyo golo wasiirada la sameeyo iyo maxkamado marka waa haydaha dastuuriga ah ee wax alaale wixii wadanka markaasi mashaakil ka jiro ama arin ah ama qorshe ah meesha looga hadlo waa meeshaas laakiin nasiib daro macnaha waxaad muuqataa markaad maqasho dadkii oo dhahayo macnaha saamileyda siyaasadeed iyo halkey tahay waxay ahayd madaladaas horta in lagu lagu xaliyo tii marka ay muuqatay marka inaanay shaqaynayn ayaa waxaa la sameeyey golaha wadatashiga qaranka oo la yidhi bal madaxweyneyaasha iyo dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka isugu yimaadaan oo wixii arrimaha ayagana ha xaliyaan runtii markii ayaga ay deeshiraayeen wada sheekeysanayeen macnaha go-aano wada gaarayeen tusaale ahaan haddaan usoo qaato madaxweyne xasan sheekh waxaa dib loo doortay may laba kun labaatan iyo labadii ilaa iyo december macnaa ma jirto cid dhehaysay saamileydii siyaasadda aawa iyo maxaa maqan iyo cid dhehaysa male sababtoo a dadka soomaaliyeed ama ha ka soo doortaan dowlad goboleed ama ha doortaan dowladda federaalka dee hawshaas ayaga iska lahaa balse laakiin markii ay muuqatay inaanay golihii wadatashiga qarankana aanay wada tashanayn haydihii dastuuriga ahaa ee golihii wasiirada ahaa lahaa baarlamaanka ahaa iyo maxkamada la tago aan aysan dadkii aysan ka helin manaha baahidii ay u qabeen dowladnimada aysan ka helin taa ayaa marka waxay abuureysaa in la yidhaahdo marka bal madalo kale hal raadiyo waxaan hadda uu sheegayo saaxiibka uu sheegay uu leeyahay gogol wadahadal hal fidiyo manaa waxaas waxaas imaaneen balse laakiin xaqiiqiyan aan sharciyan waxaa iskale haydaha dastuuriga balse laakiin haydihii dastuuriga way ka gaabiyeen hawshooda tii ahayd midii siyaasadda ahayd golaha wadatashiga qaranka way gaabisay haddii dadku marka waxay ku khasbay inay dhahaan waa hala wada hadlo marka qaylada halkaas ay ka maqlaysaa laakiin haddii ay shaqayn lahaayeen dee cid u baahataa macnaa ma lahaateen madaladana dee macnaa madalo kooban ma noqonayaan marka macnaa waxay iska noqonaysaa dee dood furan
doorashooyin dadban waa lagu daalay soomaalida waxaa muuqata garab kasta in jiha ka duwan wixii lasoo maray in loo bax lama diidano laakiin haddana waxaa shaki laga muujinayaa maxkamaddii dastuurkana ma dhisna doorashooyinkii qof iyo codka haddii la aadana muran dastuuri oo halkaa ka yimaadana cidda ka garnaqi doonta wada ogol siyaasi ah oo doorashadaas lagu qaadanayo maanta inuusan muuqan halkan meel ka duwan oo lagu kalsoonaan karo oo loo bixi karo adiga guura ku muuqan karta ma jirta
horta waxaa weeye mar kasta in horta rawnka meeshii haddana zero laga soo bilaabo oo wadan kale tihiisaga jiro oo maalin kasta markii waktigii mandatka dowladdu dhammaadaba haddana inta dib laysugu rodara markaa lagu dagaalamo doorasho dadba noo dhiga doorasho qof cod waa aadi weynay waxaa ka wanaagsan waxaa maanta jira inta la isku yabyabo ummadda soomaalida tanaasul muujiso in doorasho qof iyo codaa dalkan la gaarsiiyo hadda saaxiibkii oo kale oo xisbi ka socda yani xisbiyaan ahay haddana xisbigaas wixii u maarata ku habbooneed arrintu anigu waxaan rabaa inaan meel dhexe inta la iisoo dhigo dooda wax ku hayo waxaa ka qurux badan hadda markaad eegto example xisbigaa tahay sax tala waa lagaa rabaa inaad inaad tala baxso waa fiican tahay laakiin de meesha talada geeli horta ogolow in lagu diyaariyo oo tala keento guddi baa dhisan xarumay leeyihiin wixii doorasho ah waxay ku fiican tahay halkaas in lagu soo jaangayo ku fiican tahay xisbi baa tahay wixii aad aragtay iyo talaleeda meeshaas gey wixii kaloo hawla iyo wixii shaqaa iyo wixii waqtiyana dowladda maanta jirtay ay tahay inay iyaduna ka qaadato doorkeeda wixii oo maarata oo hagaajina laakiin africa markaan dib u fiirino doorashooyinka markay dhacaan natiijada ka timaada inta badan doodaa ka yimaada waxay aadaan maxkamado dastuur oo ka garnaqa inta badanna dadku ay ku qancaan soomaaliya hadda maxkamadii dastuurka ma dhisna yaa ka garnaqaya haddii ay dooda yimaadaan iyo diidmo labadaba
maxkamadda dastuurka markii laga heshiiyo habraayada siyaasadda kadib ay tahay in la dhiso maxkamadda dastuurka inaan dhisnayn doorasho qof dalku inaysan gelin waa la iska ogyahay doorasho maxkamadda dastuurka waa la dhisayaa shaqooyin kale dowladda u yaalana waa la qabanayaa doorashadana waa la qaban doonaa maxkamad oo guddiga oo kale maa la dhisaya doodeedana la isku haysto maya maya de guddiga oo kale ma- ma aha de maxkamaddu qaabi u samaystaan jira xeerar waxaa jira maxkamadda ku dhisan dastuurkan waa ugu qoran tahay xeerarkaas loogu talagalay in lagu dhisaan lagu dhisi doonaa iyadana waqtigeeda
waayahay caddow xalka xaggee laga raadiyaa marka gabagabadii aan isla soo gaarnay dooda darafyadana waad arkaysaa adinka waxaad qabtaan waad ujeedaan xaggee xalka laga baadigoobaa ma sidan iyadoo la isku haysto ayaa may laba kun lix iyo labaatan la gaari doonaa mase inta ka sokaysa ayaa xalal iman doonaanoo jidad kala furmi doona maxaad xal ku aragtaa waxaan isleehay markii derbiga lasoo taabto qofka soomaaliga aho markii derbiga usoo taabto kadib ayuu wuxuu ogolaadaa inuu wada hadal galo waqti dheerna wuxuu ku lumiyaa madax adeeg iyo waa qaban karaa waa qaban karaadaasu marka waqti badan waa naga luminaysaa dad badan oon soo celi karnana waa naga fogeynaysaa waxay ila tahay dalkan iyo dadkan kalaba maarmaan in la isku tanaasulo aaday muhiim u tahay tanaasulkan waa inuu ka bilowdo maaragtay cidda talada hayso oo hadda dalka aabbayi hooyo u ah inta kaleeto dhan waa waa furuuc wey furuucdaas marka in la helo aaday u sahlan tahay haddii cidda talada haysaahu ay doonayso inay inay abrooj garayso marka waxaan isleenahay waqtiga jirana waa gaaban yahay saad cid kasta u qabto doorasho dadban waa lagu soo daalay dalkan iyo dadkano macno uma lahan amnigeedana ma kaalmaynayso horumarkeeda dhaqaalaa ma kaalmaynayso transparentigeeda iyo maaragtay ma kaalmaynayso marka in doorasho saxa la galo cid kasta waa doonaysaa anagoo xisbiyaan u samaysanay annaga ugu nugul annaga ugu baahi badan marka dadkii ugu baahi badnaa haddii la yidhahdo maaragtay adinka baahi ma qabtaan oo qof waxawa samaysan yir annaga idinka baahi badan dee waxay waxa weeye waa waa arrin aan sax ahayn wey marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu hadduu go-aansado in dadkii dalka laysku wado aada u sahlanta in laysku wado annagu gacan baan ka geysanaynaa bulshada reerka gacana bay ka ma geysanaysaa tanaasulaysan haddii meel adag aad eh, sheekadu gaarto absolutely waa tanaasulaynaa dalka iyo waa u tanaasulaynaa doorasho qof iyo cod oo u tanaasulaysaan doorasho qofii cod annaga raadinayna soo maha waxaan raadinaynaa doorasho qofii cod taas tanaasul uma baahna annaga raadinayna laakiin waxaa laga hadlaa waxay tahay doorashada qofta iyo cod- cod- codkaahu eh, yaa qabanaya eh, qaabkeed u qabanaysaa eh, yaa loo qabanaya Ma- miiga- ma- maaragtay dadka oo maaragtay oo, eh, siyaasadda oo maaragtay ku jiroo dhan eh, qayb ma ka yihiin isteedyada maaragtay oo ugu ballaaran oo tiirarka iyo dowladda ay ku taagan tahay qayb ma ka yihiin laakiin haddii la yidhaahdo eh, dowlad hebel aniga ima taageerayso taas ima taageerayso en, inta aan haysto un baan maaragtay aan aan dowlad ku dhisaya de waxay noqonaysaa sida sida somalilan oo kaleeto dalkan eh, dad badan oo oo midnimada ummadda u ordayay oo dhaqaale iyo waqti badan ku bixiyey in ayaguna ay ka fikiraan eh, inta eh, ummad eh, tala iskule ay ka imaanayso ayaguna inay eh, sheegtaan inay ay gooni arrimooda u qabsanayaan si hadda jirtaba Eh, maxamed mukhtaar adigaan ku weydiinayaa xalka Eh, dood inay taagan tahay oo siyaasiyiintii ugu adadkaay mucaaradka ay dowladda ka hor yimideen eh, madaxweyneyaal hore leh iyo rag hore xilal sare usoo qabtay waa muuqataa dowladdii federaalkana go-aankeedii waa ku dhegantahay guddigii doorashadana warbuu soo saara oo kuma seegana hadee halkee xalka laga baadigooba runtii midda uu sheegunbay ku laabanaysaa doorasho aan loo dhammayn waxaa laga yaabaa inay khatar sii geliso wadajirka iyo midnimada soomaaliya tusaale ahaan hadda haddaan kasoo qaadno puntland waxay qabsatay doorashooyin oo waxaan loo yaqaano dowladaha hoose ah balse laakiin xisbiyadaas halkaas ka shaqeeya waddanka intiisa kale shaqa kuma laha marka haddana haddii aan halkan ka samayno xisbiyo oo aan ku lahayn qayb shaqo ku lahayn waddanka intiisa kale dee wax macno badan ay soo kordhinayso male si marka culeysyada jira aanan culays kale loogu darin waxaan u baahannahay inay noqoto doorasho ee la wada ogol yahay ee dalka dhanka wada dhacda ma filaayo macnaha maanta qof soomaaliya oo xiisaynayo doorasho dadban macnaha ma jiro kulli waxna raalli waxaa la isaga yahay in doorasho qof iyo cod alaada balse laakiin waxa la isku haysto waxay tahay war haydha shuruudahana aan isla fahanno dadka cayaarta daadihinayana aan isla fahano haddii aan isqabanana sidaan ku kala bixin aan isla fahano so taas waa marka waxa asalka taasna waxay ku wada imaan kartaa in dib loogu soo loo soo nooleeyo golihii wadatashiga qaranka ilaan hadda wax ugu dhow aan haysan waa ayaga sidoo kalena haddii dadka la leeyahay talada loogama maarmo dee ayaga laftigooda macnaha waxaan dimuqraadiyadda aan smaysanayno dee waa bulshadii oo dhan marka waxay la tahay in wadatashi lagu soo laabto ugu dambeyntii adeeg
horta ugu dambeyntii waxa weeye doorashadu sideedaba horta waa factor taagan weeye waana wax hadda ugu badan oo buuq hadda ugu badan oo dowladda hadda haysta uu ka jiro kolleytaba dowladdu hadda waqtina waa haystaa aan badnayn in yacni waqti intaas ka dhiri loo sii helana waa loo baahan yahay si doorashadaas maaragtay heshiis looga gaaro marka anigu waxaan dhihi karaa kolley dowladdu hadda uun arrintu waa bilow wixii kaloo dhammaystiran insha allah xaggeeda ka imaan doona hadduu ilaah yidhaahdo marka in cagta loo dhigo oo bahashaas maaragtay aan laga hor dhicin doorashada iyo maarata iyo howlaheeda oo maaragtay xasaabta laftigooda ay u diyaargaroobaan sidii maaratay ay qaybtooda uga qaadan lahayn doorashada in dhacdo aniguona intaas ii muuqata waana la gaaraya waqtigeeda hadduu ilah yidhahdo aad baad umahadsantiin bant khiyaarta ay nala socotahay guud ahaanba barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mida intii aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo